waad mahadsantaha waa su-aal aada u fiican waxaan uga keenay wuxuu ka hadlaya tashuriya shuruucdii iyo dastuurka iyo lagu xadgudbay dastuurka iyo shuruucda ma aha wax qof afkiisa ku xiran waa wax noo qoran oo la og yahay dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waa qoran yahay waa la og yahay qodobadiis waxay ka kokooban yihiin annaga waxaan uga keenay waxa weeye markii lagu xadgudbay oo nidaamka u deganaa maam dawladda federaalka ah wax ku dhisi lahayd oo dawladaha maamul goboleedka ku dhismi lahaayeen markii lagu xadgudbay ko waxaa ka ah hal example baan kusiin hayaa exampleka ugu muhiimsan oo mayn halkan kaaga sheega waxaa weeye wuxuu leeyahay dastuurka federaalka ah ee kumeelgaarka ah haddii la rabo in la dhiso maamul maamul maamul goboleed ka soo qaad sida midka hadda jubba oo kale waxaa tixraac u ah dawladaha isu tagaa iyo oo saddexda gobol ah gobolada isu tagahayo waxaa habraac u ah xuduudadii iyo degmooyinkii iyo goboladii jiray ka hor brier nineteen ninety one kii dagaalka sokay intuusan dhixin macnaha waxaa weeyo maamulkii jiray ee dawladda gacaanka ahayd ee dhacday nineteen ninety one january dhacday wixii ka jiray baa yaa lagu xisaabtami karaa halkan waxaa kamid ah ma degmo la yidhaaha laba baxshay salagle la yidhaahdo oo tuulo ahayd oo ka tirsanayd deegaanka salagle im sorry ka tirsanayd degmada saco ayay ku xisaabtameen oo ku dhiseen afar xibnood oo kumeel gaara afar xibnood oo xildhibaana ay kusoo magacaabeen waa xadguud lagu sameeyey dastuurkii arinta arinta xildhibaanada qodobka kale qodobka kale qodobka kale qodobka afartan iyo sagaalaad ee dastuurka federaalka ee kumeelgaarka ah farqadiisa afraad iyo farqadiisa shanaad waxay sheegaysaa degmooyinka iyo gobolada ka qayb geli kara inay yihiin kuwa jiray waktigaas ka hor salagle kuma jirto kuwa ayaga dawladdii cabdullaahi yuusuf waxay magacowday degmooyin kale oo iyada ka badan iyada keliya aan degmooyin kale oo gobollo badan ku yaallo oo soomaaliya waxba lagama soo qaadan waxay dawladda sheekh shariif oo ka dambaysa magacowda kuwa aada uga tara badan kuwa cabdullahi yuusuf magacaabay waxba lagama soo qaadan miyaysan xadgudub ahayn marka in mid ayaga ay doorteen inta selection ku sameeyaan ay ku beesgareeyaan wixii kaloo dhan laga tago xildhibaan maganow doodaa ah in degmooyinka iyo maamul qaybsiga dalka soomaaliyeed lagu saleeyo koob iyo sagaashankii siday soomaaliya ahayd dad badan baa waxay leeyihiin koob iyo labaatankii kacaanku waddanka ka talinayay iyo shan iyo labaatankan sano ee dowladliyada lagu jiray magaalooyin fara badan oo tuulooyin ahaabaa ballaartay meelo aan degmooyin beriga u qalmi karin baa u qalmay waddankuna wuxuu koray oo dadku ay magaaloobeen oo magaalada lasoo galay wakhtigan dambe marka dad fara badan oo soomaaliyeed oo istaahila inay matalaad helaan hadday baarlamaan noqon lahayd iyo hadday golo degaan noqon lahayd baa halkaa ku dulman inkastoo doodu ay ay gobolkan jubba aynu imika ka sheekaynayno ka sarrayso oo ay dood qaran tahay oo kontameeye ay dhan yihiin degmooyinka soomaaliya oo idil yaryaraa berigii hore haddase u qalmayna degmooyin noqdaan waxaana aad ii sheegtay in afar qof ay kusoo galeen marka ooyinta orgiga ka weyn afar qof oo siyaado ah hadday meesha kusoo galaan intaa cilladdu way ka weyn tahay waxaan rabaa inaan maxamuud cali maganow ku maxamed maxamuud cali maganow ku weydiiyo waxaad keenteen mooshin mooshinkii waxaad og tahay oo buuqa oo iska hor imaada oo wuxuu sababay khilaafaada axmed madoobe waadiga hadda maqlayay wuxuu ku hadlay oo ahaa oo yidhi waxaanu diyaaru nahay in haddii mooshinkaa lasii wado ama dhaqdhaqaaqani sii socdo inaanu soomaaliya iyo federaalkaba xiriirka u jarno marka inaad idinkoo xildhibaano qarana qayb ka noqotaan wax soomaaliya ku kala tegi karto dareen noocee ah bay ku gelinaysaa waxaan kuu sheegayaa wax ka weyn oo la tixgeliyo oo la difaacaa sharciga ma jiraan sharciga waa lagu xadgudbay habka waxa loo dhisay oo dhan baa lagu xadgudbay dawladda kaalinteedii bay beerdaraysay dawladda dhexe waad arkaysaa haddagoro ugu noqdo intaasoo dhan ka baxsan dadkii odayaashii xildhibaan magan baan ahayd baarlamaanka iyo dadka waxgaradka ah xildhibaanadii kasoo jeedankaas in wax tixgelin lama sinin xildhibaan magan waxaan waxaan rabaa inaan inaad iiga jawaabto adigoo mahadsan mooshinkan idinkoo saddex iyo afartan xildhibaan aad saxiixdeen oo adiga maxamuud cali magana magacaagu ku jiro in waxa aada samayseen ay sabab u noqdaan in gobollo soomaaliyeedi ku go-aan dareen noocee abay ku gelinaysaa
gobolada soomaaliyeed ma bui karaan agoayana ma jiraan ninkana shan kilomitr buu ku meereysanaya oo kismaayo gobolada dad adigoo hadda xamar mudane adigoo raalliga afgooye eeg mudane afgooyen
waa iska hadal
mudane maxamuud cali magan mudane maxamuud cali magan oo ciidamada kenya ay soo xambaayeen ay kismaayo keen ku wareegsan miyuu ku wanfanayaa oo boqol kiiba labadii awal saddex boqol xagee yaalaan xagee ka joogaa goboyn ma gaare walaale shuruucda aan baas garaynay aad bay u fara badan taha waxa wax lasoo koobi kara maha aad bay u fara badan yihiin waxaad ka gaabiseen ma jiraan wax aan ka gaabinay oo hadda la oran karo baarlamaanku waa ka gaabiya ma jiraan waxa kalena waa wax miiska saaran oo hadda inay kulli wada ansixiyaan loo baahan yahay sessionkaa socdo oo ay ku ansixinayaan wey marka baarlamaanku in ka gaabiya ma jire waxa laisugu xidhahayo xadgudubka shuruucda ay ku sameeyeen ayaga oo lagu haysto iyo baarlamaanka la gaabiyo taasu wax meesha wax meesha ku jira maaha marka waxaan waxaan kuu sheegahayaa meesha waxa mooshinka loo keenay waxaa weeye shuruucdii dalka u deganayd yaa xadgudub lagu sameeyey marka maxaa sharciga haddii xadgudub lagu sameey yaa iskale qabashadiisa waxaa iskale baarlamaanka midda uu soo qaaday ninka la yidhaahdo shuuriya oo isleeyahay wixii laga codsaday bay diideen oo wixii oo dawladda dawladda waa u gacan banaanayd inay qabato lix bilood baa hadda la dhisayay maamulka mashquul lagu ahaa baarlamaaniga oo juba ay ku mashquul ku ahaayeen procedurekiisana waa caddeeya nidaamka loo marhayaa iyo qolo walbaba kaalinta ay ku leedahay waa cadda marka iyada ahayd dawladdan ahayd inay hogaamin haddii aysan qabanin markii lagu xadgudbay sharcigii oo baarlamaanka uu gacanta la soo galay may iisoo celi maaha sheekada mar walbada ayadaa iskale dawladda iyadaa iskale executiveka fulinta iyadaa waxay iska leedahay siyaasadda dhaqaalaha iyadaa iskale ayadaa iskale nabadgelyada wax kasta oo dalkaan wa ayagaa iskale marka annaga markaan ka gudubno waajibaad ku aadan shuruucda lagu xadgudbay ayagu usoo noqonaya asixeen ma anaga qaadanayno ma qaadanay baarlamaanka ma qaadanay okay marka waxaad ii sheegtaa waxa waxa ku jaban haddii codsiga ra-iisul wasaaraha ee ah inaad laba toddobaad siisaan si ay usoo baaraan waxa dhacay maxaad u diideysaan
okay waxaan ku cadaynayaa wuxuu leeyahay mooshinka nidaam buu leeyahy nidaamku leeyahy waxaa kamid a in la qadimo anaga mooshin baan keenay anagoo afartan iyo saddex xildhibaana ra-isul baarlamaanka ama guddoomiyaha baarlamaankayaa loo guddoomiyaha loo dhiibay uu ansixiyey shacbad shabad bu ku dhiftayna baarlamaanka waa hor keenay baarlamaanka markii lahor keenay waa la akriyey markii la akriyey waa laga dooday laba maalin baa laga doodahayay marka ugu dambeysay oo miiska la saaray oo ahayd in loo codeeyo gadaal inta loo celiyo laga dambeeya loo soo celiya de ma dhicin nidaamka ma waafaqsano laakiin markaan go-aan qaadano wax sharci darra aan sheegno ku ad aan tilmaano oon ku cadayno sharciga wixii loo gudbay oo xadgudub ahaa waa laga soo celinaya ayaga ayagaba iskale baan kuleeyahy wax fulintaa waxba waxba maana diidin marka hadda anagaa fulinayna marka la aaday haddii ayaga haddii fulinaya haddii cilada jirta ay idiin muuqato iyagana sida cad ay u muuqanayso hadday meesha baaritaan ka bilaabaan maxaad ku diidaysaan inaad labada toddobaad ugu dartaan oo ay ay soo baaraan
baarinti waad usoo noqonaysaa laakiin sharci maahan ku leeyahay procedureka magaca baarlamaanka bulshin hor yaallo oo laga dooday soo eh, shin dhamaystay in dib loo celiya asagoon go-aan laga qaad marba hadan ku leeyahay Wa- marka waxaa go-aan laga jirta- qaato waa ayagu noqonaya waxaa jirta mudana in in ah, axmed madoobena uu yiri i- suuqana ay ku jirto oo laysla dhex maraya in shariif xasan uu idinla ogyahay hawsha guddoomka baarlamaanka laftiisu raalli ka yahay waxaanad wadaan marka cid idin abaabushay oo arrintan idinku dhiirigelisay oo mas-uuliyiinta waaweyn ka mid yihi ma jirtaa maya waxaas ay kamid yihiin aflagaadooyinka u geysanaya madaxdao dhan ma shariif xasan kuma koobno eh, guddoonka baarlamaanka kuma koobno madaxweynaha Kuma- kuma koobno kuma koobno macnaheedu soomaha way ku jiraan laakiin iyaga keliya maaha wax oo dhan qof walbaba saas u jaifeeye mana wax meesha ku jirana maaha haye ma karaat- characterka qofka mas-uulkaana maaha marka marna shariif xasan iyo iyo guddoonka iyo madaxweynaha iyo dadkaa kale ee f- faraha badan leh uu eh, madaxweynaha jubbaland afka ku dhuftay cid ka mida marnaba kamaydaan wada hadlin mooshinka absol- absolutely anaga waxaan ka wada hadalnay waxaa weye mooshinka aan wadno in loo moodo oo loo codeeyo bis waxaan ka wada hadlay taasna guddoonkaan mar walba kala hadalna qolo kaleo kala hadalnay ma jirto okay kelmadda ugu dambeysa oon qaadanayo waxaa weye aad iyo aad baad umahadsan tahay horta waxaan kuu sheegahayaa muran haddii laiska murmo madaxada na la jaaifeeyo wax macno ay keenaysa ma jirto labada nin oo hadda midna yahay guddoonka baarlamaanka midna yahay shariif xasan eh, eh, koonfurta eh, south- eh, eh, koonfur galbeed furta galbeed aniga midna difaac mu- eh, u difaaci maayo ayaga ayaga isdifaaci doono Eh, runtii iyaga xaq u leh inay isdifaacaan mana filahayo inay run tahay wuxuu hadda laga sheegay eh, labadooda midkoodna ma ma garsanay inay sax ku tahay midkoodna Eh, arrinta iyada ah waa un ka hadalka ka hadleen waxa loo haysto hadda uu haysto suuriye ama axmed madoobe ka hadalka ay ka hadleen rogalarska ay ku dhismeen waxa baar- baarlamaanka ay ku sheegeen eh, jubbo eh, gobo- eh, kumeel- maamulka kumeel gaarka ee jubba hadalka ay ka hadleen weeye waxa intaasoo xanaqa keenhayo intaasaan uga baxaya mid ayada laakiin ayaga xaq u leh inay isdifaacaan